webiga jubba ayaa ku fatahay dhulbeereeda ku yaala inta u dhexaysa degmooyinka jamaame iyo kismaayo waxaana uu saameeyey inta badan dalagyadii beeraha ee gobolka jubbada hoose faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada kismaayo kasoo diray waryaha v o a aadan maxamed salaad fatahaadan webiga jubba uu ka geystay deegaano ka tirsan waqooyiga magaalada kismaayo ayaa waxa uu saameynta ugu badan ku yeeshay beeraleyda ku dhaqan deegaanadaasi kuwaasi oo ku noolaa wax soo saarka beeraha in ka badan kun iyo shan boqol oo dhulbeereed a kuna yaala deegaanada u dhexeeya jamaami iyo kismaayo ayuu webiga jubba ku fatahay waxaana uu burburiyey inta badan beerihii ku yaalay deegaanadaasi sida ay v o a u sheegtay luul maxamuud sabriye oo ka mida beeraleyda gobolka jubbada hoose fatahaada wallaahi dhibaato badan ayay u geysatay dadkii badanay oo beeraleyda ahay oo ilaa kasoo bilaabanayso wirkooy buulguduud yoontooy baarsanguuni malayley waxaasoo dhan beeraleydu waa isla qabtaa dhibaato weyn ayaa naga qabsatay biyihii fatahaada ahaa oo roobka keenay oo webi kusoo kordhe babayaasha way dumeen geedihii naarjiinka qaarkood hataa way dumeen qudaaradii badanaa wixii wixii biyaha hoos ka galana basbaaskii yaanyadii kabsar caleentii wixii oo dhanna waaba ka kacbo matooro waxaa jira haddaa ay qaadeen webiga ay la tageen dhibaato badan ayay la kulmeen dadkii beeraleyda ahaa waxaan u baahannahay dowladda jubbaland inay beeraleyda ay gargaar badan ay usoo fidiyaan magaalada kismaayo qudaarta la keeni jiray webiga qarkiisa wixii laga soo qaaday u badan yihiin moos ha ahaado nyaanyo ha ahaato babay ha ahaado waxaasoo dhan saameynay u yeelatay beeraleyda marka ilaa kun iyo shan boqoloo beerood meeshaas way ku khasaarsan yihiin basalihii hadda diyaarka ahaa biyaa gale oo soonfurtii la rabay in magaalada la keeno ansalaatadii sidoo kale kabsartii sidoo kaleeto qudaartii aad iyo aad ayaa biyihii u qaadeen inkastoo webiga jubba uu fatahaad xoogan uu ka geystay qaybo ka mid ahi gobolka jubbada hoose ayaa haddana waxa uu saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqii ganacsi ee qudaarta suuqyada magaalada kismaayo kaasi oo sababay sicirbarar baahsan oo dhanka qudaarta ahi sida inoo sheegtay nasro cabdi haajir oo ka mid ah haweenka ka ganacsada qudaarta runtii maalmahan waxaan laasannahay qudaartii inta badan waxaa keliya ee magaalada kismaayo hadeer laga helaa waa geedka cambaha ah cambahana waxaa sabab u ah geedkaas inuu biyahaas adkaysan karo oo webigaas uusan jari karin laakiin waxay sheegteen biyo badan inuu soo galay xabadda kabsarta ammaanta kismaayo waxay ka joogtaa siddeetan kun ilaa sagaashan kun awalna waxaan gadan jirnay toddoba kun annagana waxaa nala ku siin jiray shan kun annagana waxaan gadan jirnay toddoba kun oo shilin soomaaliya haddeerna siddeetan kunay joogtaa markay siddeetan nagu siiyaan weli waa gacanta hore haddii lagaaga hormaro oo gaari labaad uu yimaado gaariga meesha subaxii goobeen ama buulguduud ama baarsan guuni berimada aan laba iyo tobanka kaga xisaabtami jirnay haddeer berimada waxay yimaadaan shan saac iyo bar ilaa shan saac ayagoo biyo iyo iyo iyo saameyn qudaar la-aana iyo dhiiqo iyo mid mid waxaaba laga yaaba inuu soo baado kuwa jilib iyo jamaami iyo liinta inta badan jilib iyo jamaama ka qaadanaa liinta jilib iyo jamaami iyo basalaha iyo xooga qudaarta xagga ka sugi jirnana maalin dhaafay noogu yimaadaan koo waxaa sabab u ah wada la-aan labana waxaa sabab u ah biyaha fatahaada ilaaha keena roobabka oo aan laga gaashaamanin haddii ay saan kismaayo kusii socoto oo biyahaas aan dadka beeraleyda ah aan looga samaynin biyo mareen ama biyo xir aan looga samaynin annagana qudaar la-aan badan baana saamaynaysaa ayaxiyaa noo roonaa sababtoo ah cagaarkuu ku degi jira kamaa salarka ansalaatada ee salarka koostada barbarooniga basbaaska waxaa cagaarka loo yaqaano iyo yaayada markay foodayso ubax bixinayso waxaa noo badbaadi jiray basasha bocorka waxyaabo badanaa noo badbaadi jiray babayga liinta hadeer geedihiyaa loo yimi wasaaradda beeraha ee jubbaland oo aan wax ka weydiiyey waxa ay kala socdaan fatahaadda webiga jubba uu ka geystay qaybo ka mid ahi jubbada hoose ayaa sheegay in ay wadaan qorshayaal kala duwan oo ay dib u habeen ugu samaynayaan kanaalada iyo goobaha uu webiga ka samaynayo fatahaadda iyo sidii loo yareen lahaa biyaha ka imaanaya webiga waxaana ka hadlaya arrimahaasi wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda beeraha jubbaland mahad muxiyudiin maxamed waqooyiga kismaayo keliya kama jirto fatahaaddu guud ahaan jubbaland laga soo bilaabo doolow ilaa guubeyn inta udhexaysa webigu biyuhu way buux dhaafeen meelaha qaarkoodna way ka baxeen digniinteedu waxaan soo saarnay laba usbuuc ka hor digniinta biyahaasi inay baxayaan saameyntooda dadka aan uga digayno waxaan soo saarnay laba wiig ka hor oo ramadaankii dhexdiisa maxaa la yidhaahdaa waa khatar ilaahay ummadda ha ka badbaadiyo meelaha qaarkood sida hadda aan xogta sidaan ku hayno webigu meelo badan u ka baxay maxaa la yidhaahdaa dadkiioo kasoo kabanaya dalag la-aantii covid nineteenka ayaxiyo dalaga hore baabi'iyey iyo haddii hadda fatahaad ugu darsanto waxaan u malaynaa arrintaasi xaalad khatara xaalad khatara meeshaas ka jirta ka soo qaad barnaamijkan ee ka socda hirshabeelle oo kale waxaan rajeynaynaa in sa- waxaa injineeradii assessmentiga sameynaya way- way noo yimaadeen waxay sameeyeen in meelaha uu ka jilicsan yahay webigu intii la tegi karo in kormeer lagu sameeyo beeralayda gobolka jubbada hoose ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxay la daaladhacayeen ayax baabi'iyey dalagyadii beeraha iyo fatahaado soo laalaabtay kuwaasi oo hoos u dhigay wax soo saarkii beeraha ee gobollada jubbooyinka aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo